bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur fayla weliba ha ka dhowaada sana warkii duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhaba wasaaradda qodobada warkaana duhurnamiisa ka dhegi doontaana weliba ku mid eh wasaaradda arrimo gudo ee koonfur galbeed oo tababaran qabatay golo deegaanka ee degmada diinsoora shirlakuweeladii amni darada ka jarta magaalada marka dagaal ku socdo deegaano ku tirsan gobolka hiiraana maarey oo ka digi in la boobo kuraysto gobolka waqooyi dalaalka ku socda ciidamada amisom oo ka shiriyay bixitaanka ciidan shoob gabar kufsi dilingajaysadii magaalada hargeysa taliya bixi oo socdaalka seedii deegaano iyo sheegda al-shabaab inuu la wareegeen tirada dadka ka dhambaday ee rabshada koonfur afrika iyo weliba qodobada warka bannaanka dhiga doontaana ku mid ee midowda afrika oo ku hadalay rabshado ku socda koonfur afrika dhegaystayaal olibwa dowr macraba tataarakhdaniya kabeegan todomiy afarta bili todobaad ee lamada kun coti kowda anas diyaariyo qodobada warkaana duhurnimo oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal kabilawna qodobkaana ka horeeyay ee warkaana duhurnama wasaaradda arrimo gudo ee koonfur galbeed oo tababaran qabatay golo deegaanka ee degmada diinsoura sida faahfaahinka warkan usninga feriaw maxamed cabdiraxmaan ibraahim jirow
tobabarkan oo yaa qaban qaabaday wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib hojisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba lanka faa'iideeyey golaha deegaanka degmada diinsoor golaha deegaanka degmada diinsoor ee gobolka baay iyo tobabarkan lakabaraaya maareynta xafiisyada iyo weliba koranqaadowka dhaqaalaha adeegyada bulshada sida walbarashada caafimaadka iyo walaaylmid eh furitaanka tobabarkan oo yaha ku qaybgaleen maamulka degmada diinsoor iyo qaar ku mid eh xubno ku dararay wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib hojisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo unku horeen weliba hadallo dardaaran ee ku jeediyey guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow degmada diinsoor maamulka dhan inaynu suuqayso dadalka hayso simanaan simanaan ka keenay simanaadsada simanaan degmada misaanfa golaha deegaanka misaanfa maliina qaran ka hayso wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed garankayda simanaan intiina suuqaysa golaha deegaanka in oo xalaqada maamulka sii wadaadaysaday maliina wasaaradda agaasimaha iyo wasiirka iyo intii wasaaradda arrimaha gudaha sida shaqaaysa iyo iyadoo maasada agaasima qabo degmada degmadii qabo gacmo furmaan oo dhawaaya cali iyo wasiira
mustaf cabdulaahi adaf agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib hojisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo furi tobabarkan weliba sheegay in wasaarad ahaan dadaal badan kabiyi doonaan koranqaadowka aqoonta golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed shaqaalaha dowlada hoose oo degmada yoodmelerys ee la maarci lahayna tirsho degmadu weyba waa dhalo doonta shaqaale waa dhalo doonta oo meelalaabis oo degmada eh shaqaalahaas oo degmada ka shaqeeya doona yoon waliba waahe siyonatirso haadhawanjo maamuusho walaasho kullina sameey lahay yala siinto baradoona wallankaso h r m mise human resource management oo degmada ayaa taasay ugu dambeyn tababarada kan afraad way banaado doonahe haweenka mise genderka si isnaftirshay waliba waa ahayd haweenkase shaqaalihii dowladda qeyban ka nagda lahaayeen dowladda hoose se meelaraaysan qeyb qaada lahaayeen maamulkii dowladda hoose intaasay dhammaantiyo isiina maadaama qolihii deegaanka qolihii deegaanka sinetig waliba wariba muhiim ee waay oo degmadooda socdo siisigin u aadan tababarado muhiima siiyey si oo isigu u aadan qof kasta doorkiisudey maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose weliba hajiika ka qabsoomay kulan iyo weeladan guddiga amniga ee magaalada iyadoona markaasi shirkiisu gudoomiyaaya gudoomiyaha magaalada marka ee cabdulaahi axmed cali waafow kulanka weliba goobjoog ku haya saraakiila ciidamada militariga iyo nabad sugidda iyo booliska iyadoona sidasoo kale saraakiila ciidamada amisom iyo ka howlgalow degmadaasi iyo taliya ku-xigeenka ciidamada guutada toafarta oktoobar lamada xidigle cabdiqaadir xasan iyo sheegay in shirkan diiradda laga saaro falalka amni darada ee maalmooyinka laxdhaafi ku dhiyi magaalada marka ee deegaankaas ee deegaanada iyo weliba deegaanada hooska waxaana soona badi iyo jaysadan al-shabaab iyo kooxa burcade weliba hadalshii uusantaas kasii diray in shirkan lanka go-aamiyey in ciidamka xooga dalka iyo han amisom ee deegaanadaas hooskoy magaalada marka ka fuuliyaan howlgalo sidii dadka shacabka nabad anka mara lahayn wadooyinka hagalaw iyo hanku bahow magaalada marka shirka weliba lanku hadalay amniga laqaqobadii magaalada marka weliba isu socday waana la xiriiray falalka kudhi oo gudaha magaalada marka iyo weerara shishal duwan dhowr weliba meelood oo markaasi iyo ka fuliyaan degmadaasi wararhan oo deeriya degmada matabaan ee gobolka hiiraan weliba iyo sheegahana in duleedka degmadaasi usu ku socda dagaal culus oo andhexeeya lamada maleeshi beeleeda dagaalka waliba salka kahaaye ee isqabqabsi la xiriira dhowlalka walina la sheegay in laska adeegsaday xoob noocyadiisi shalduwan weliba kala jare dadka deegaanka iyo sheegana in iyo jara khasaare dhimasho iyo dhaawaan iska jara oo ku dhaladay dagaalkaasi lamada maleeshi beeleed ee ka dagaalamahayay weliba la sheegay in dagaalshu usaiya mid hana naqday islamarkaasna dhowr jeer heshiis la dhexdhikiyay lamadan beeleed meelaasi ka dagaalamahaysa dhinii kale maarey oo ka digayay in la boobo kuraasta gobolada waqooyi sada faahfaahinka warkan wasininka fiiro maxamed cabdiraxmaan cali wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya waana ku mid a xildhibaanada golaha shacabka maxamed cabdi xayir maare ayaa weliba sheegay in dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo ka heliyeen in la boobo kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan maare ayaa weliba siicadan sheegay in shirkii heshiiska linkudeeri arrimaha doorashooyinka iyo haytin iyo ku qayb galan siyaasiyiinta gobolada waqooyi balse landiidii taasaytan iyo sheantii in siyaasiyiinta qaarjo iyo reedanka nagadan deegaanada somalilan wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maare ayaa weliba uuse sheegay in sidaha tuwalalkuwada iyo buuq sheeno korto doorashooyinka dalka dowladdu laba arrimood bay diiday oo maamul goboleedyada qaarkood badankoodu kula safan yihiin oo ah ta koowaad inaanaan madashii ka qaybgelin lagaga tashanayay doorashooyinka soomaaliya annagoo matalna boqolkiiba soddon ka badan bubuleyshanka iyo qadiyadda aad ogtihiin ee midnimada soomaaliya oo halkan aan dhihi karo lagama rabo madaxda shacabka soomaaliyeed wuu rabaa inuu mudoobuu rabaa shacabka soomaaliyeed laakiin dadka iliidkaa u badan dad kursiga ku danaysa nagalama shaqayn midnimada soomaaliyeed waxaan dhihi karnaa qaarkood ma rabaan midnimo soomaaliyeed inay soo noqoto markaa iyagaa kala qayriyo dadkan iyagaa u diiday madashii in doorashada soomaaliya looga hadleeyey inay ka qayb galaan iyagaa u diiday hogaankii aanu lahaynoo cabdixaashi cabdilaahi ah in talaada laga wargeliyo sidii dhaqanka ahaan jirtay marka wax laga shaqeeye weeye waana waxa aanu weli husista ka wadno laba arrimood buu keeni karaa sida hadda maanta lagu wado buuq weyn buu keeni karaa oo doorashada saameeya ayuu keeni karaa shalay ka hadalnay qaabka uu u dhaqmay wiilka gudoomiyaha oo ah guddiga siid fiid sorry ee doorashooyinka qaranka dad badan oo midnimada u taagnaa halka way ka tageen kasoo bilaabanta cabdiraxmaan tuur dadkii qiimaha lahaa halkan markay cid kala shaqaysa midnimada waayeen way ka tageen inta hadda joogtaana shaki badan ayay ka qabtaa in koonfur midnimo laga rabo taas dhaawac weyn ayay u geysan doontaa haddaan doorashadan loo maamulin oo dadka iskale ee halkan jooga aan loo madax bannayn dhaawac weyn bay u geysan doontaa midnimada soomaaliya dhaawac weyn bay u geysan doontaa kalsoonida lagu qabo doorashada diyaar waxaanuu nahay haddii laysku dayo in la boobo in dadka iskale doorashada aan loo gacan gelin kuraastooda inay maamushaan tallaabooyin adag baa nooga diyaarsan
ciidan mahadsiin maxamed cabdiraxmaan cali khubro farsamo oo ku shal socda dowlado afrikaanka ee ciidan show ee qayb ku yihiin howlgalka amisom weliba kulan wadatashi ku waalidana caasimada dalka kenya ee nairobi shirkan weliba ankawadaha joodeen qorshasho ee guud ee howlgalka amisom iyo sidii ciidan show ankalabahan lahaayeen soomaaliya dabyaaqada sanadka labada kun labaatan kowda kulankan weliba laska afkasay dalalka mowqifsho guud ee inteen markii ciidanka iyo iska dhafka ee ku baha doona soomaaliya dhammaadka sanadkan labada kun labaatan kowda go-aankan weliba lagu deerayay muddadii isu shirkaasay insocda kenya wehela ee lankaxaa joodiyay howlgelinta ururka midooda africa ee amisom kadib sanadkii labada kun labaatan kowda ciidamada nabad ilaalinta ee amisom weliba la rajayahay in dalka soomaaliya ka haleelan bila december ee sanadkan soddon kowda december soddon kowdii ee sanadkan haddii golo ammaanka ee qaramada midoobay iyo odayan muddo kordhinta kale ee joogitaanka amisom ee soomaaliya dhiniga kale ee khubarado farsamada weliba kashal socda dalalka afrikaanka ee ciidan shakurooga soomaaliya weliba kabaaqeyna ka hor intii landeerna dhammaadka xilhowleedka amisom ee wadatalado wadajirkana kuweeladan ururka midooda afrika ee igaad iyo qaramada midoobey ee guddiga dalalka militariga ee booliska ee kurooga soomaaliya iyo dowlada federaalk iyo weliba dowlad goboleedyada xubno ku ee federaalk ee soomaaliya inka dambeyntii taliska amisom weliba hadhowayna codsiga hankuweeri ee ka eedan in lulwareega howlgalka midooda afrika iyo ee qaramada midoobey silan xoojiya ee deegaanada deegaan degnaashaha dalalka soomaaliya ee u n iyo weliba a u-ga sacdooyinkan eedan weliba la filhayn odayaalka dhaqanka ee degmada buulibardigo ee gobolka hiiraan iniyo kulan deg deg ee kuweeladan xaalada jahwareerka ee ku teegan degmadaasi kulanka odayaalka weliba aan ku hadalo doonana shaqa joojinta madaxweynaha ku-xigeenka hirshabelle uuse ka sameeyay gudoomiyaha degmada buulibarde iyo ku-xigeenshi xaaladana ka dhalatay xaaladda ka dhalatay ee shaqa joojintaasna wararka laga helahaya degmada buulibardi weliba iyo sheegahayna in degmadaasi laka dareemahaya shaqa joojinta laka sameeyay mas-uuliyiinta maamulka islamarkaasna bulshada iyo cabsa weyn inaan dareemahan madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed xagar dabageed weliba faahfaahan faahfaahayna sababta uusa shaqada unkuroojiyay mas-uuliyiinta maamulka ee lakusheynay magaalada muqdisho weliba gudo magaalada hargeysa caasimada somalilan fal iniskajar kufsi iyo dilankajaysiday gabar ku mid hayti dadka deegaanka ee xaafad ku tirsan magaaladaasi waana degnayti weliba falkaasi laka helay faahfaahina gabarta weliba la kufsaday kadib markii la dilay weliba laka magacaabi jiray himdi ee cumar iyadoona markaasi la sheegay in falkaasi dhibaatooyinka falkaasi usanjeysday landarawalka hay gaara nooca dadweynaha rahayan ee baska iyo nan kale oo markaasi krishbooyin haayey qoyska marxuumada himdi cumar oo la hadlay warbaahinta waliba iyo sheegana in meydka marka hore laka sameeyey baaritaan kadibna la ogaaday inta landilna in la kufsay saasna laka dilay gabartaasi himdi oo dimaashadia caraabka kadhooshe in laka wargeliy dhimashada aritasay saasoo kalena dhibaatada kudhiida iyo etatoa iyo cadaayan dhaqaatiirta iyadoona somalilan ka dalbatay in cadaalad la horsheena dadka falka kufsin anjeysadi ciidanka booliska somalilan iyana wada baaritaana la shashaldung ee ka ciidan kufsiga iyo dilkan anjeysaday marxuumad himdi hamdi cumar walina la sheegay in iyo socdan howlgala lakabaada goobahay dadka jeysaday falkaasi foolaxon taliyaha ciidanka dhuulka ee xooga dalka soomaaliya jenaraal maxamed taxliil bihi iyo saraakiil uus hogaamiyay weliba kormeerana tuulada ee dhagaxaay ee hoos ku heysa deegaanka weysel muduga deegaankaasi weliba saraakiil ah kormeeriyay weliba iyo sheegana in la wareegay ururka in la wareegan ururka al-shabaab kadib markii iyo isku kabaxeen ciidamada dowladda soomaaliya sidaiyo sheegahan sidaiyo sheegan xatana ciidanka dowladda iyo gacanta ka hayan taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed taxliil bixi iyo saraakiil la socotay weliba kormeeran xaafado deegaankaasi ee dhagaxay iyo bannaanka deegaanka saldhigyo kaleyin ciidanka dowladda taliya bixi weliba kulan gaari la qaaday saraakiil ciidamada ee beenayay inay markaasi deegaankaasi iyo la wareegaan al-shabaab walina saraakiil u safaray in haqiijiyaan amniga deegaankaasi waana lagu horsado al-shabaab deegaano badan oo ku tirsan koonfur koonfurta gobolka muduga sida iyo bacadweyne iyo wisil weliba dhowaan iyo kadhiya dagaalo xoogan oo dhexeeya ciidamada dowladda iyo xaan galmudug ee diniga iyo weliba soo kale al-shabaab weli dhegeystayaal warkii duhurnimo idaacadda raadiyo baydhabo ah iyo dhegeysahaytan ee haatan akhbaaraadka banaanka saraakiil amniga ayaa sheegeen in dowladda iyo ku shaqeeya haysada sidii lin afjara lahay rabshado iyo weliba balliqada taasoona kafaaftii gobolka gobolada hakujeeda zuma ee iyo weliba johannesburga ero goboladaus hakujeeda madaxweynaha dalkaasi zuma ee shale kuwazalo nathal iyo weliba soo kale johannesburg oo shal ee magaalooyinka ankiwina dalkaasi iyo weliba gobolkii heran ee weliba magaalada godeg booliska koonfur africa weliba ayaa sheegan in goordamba oo talaalada hayti in dad badan oo diro toddobaatan lama qof naftiyo kuwaayana meelasa soo kale inka badanna kun laba boqol lanqowdii mudaharaadkaasi oo u xub weli markaasi iyo sameeyeen falal dil iyo weliba markaasi bacasin iska jara dibadbaxyaalka weliba ka dambeeyana xariga dibadbaxyaalka weliba ku dambeeya xariga isbuucil hadhaafi lanjeysadii madaxweynihii hore ee zuma iyo weliba dad ciidan badan oo weliba laanta weli labaatan toddoba sano kadib markii dhammaadka midib sooca markaasi dalkaasi ka jira ee laha ku gudoba saboolnimada iyo shaqalaanta weliba saameyti dadka reer koonfur africa iyadoon markaasi taas dhaliydii in markaasi weliba khasaare corona markaasi isu jar hatana rabshado weliba maraka banaanbaxaasna saameyn weyn kuwele dadka ku nool koonfur africa dhegeystayaal weliba antaninka dhan warkii duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo intii warkan lamida duwan ku kulmaana sidaasi nabadgelyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu